sheekh nuur jaamac adoo kusoo dhowaanaya v o a marka hore bal ugu horeyn waxaad noogu bilowdaa sababta aad v o a da la soo xiriirtay bahda v o da horta dhammaan waa idin salaamayaa salaam kadib waxaa noola soo xiriiray oday oo odayaasha degan jubbada dhexe ayaan ka mid ahay dhibaatooyin fara badan oon lasoo koobi karin oo mid shaksiyeed aan ahayn baa meesha nagu haystaa oo nimankii intixaamka ahaa ee soomaali dhibaatooyinkeeda xilli hore lagala ballamay nagu hayaan marka arrintaasaan v o da la soo xiriiray sheekh goormee kuugu dambeysay jubbada dhexe deegaankeedsa ka timid gobolka saddex isbuuc ka hor baa igu dambeysay markii laisku dardaro waxaana degannahay oo kasoo jeedaa gobolka jubbada dhexe khaasatan magaalada bu-aala dhibaatooyinka marka aad sheegayso in ay al-shabaab ku hayaan dadka meesha degan maxaa ka mid ah ma noo faahfaahin kartaa ha horta deegaankaas sidii nimankan ay u maadeenba horta ayagu baa gacanta ku hay haddee nimankaana waa iska garanaysaan hadda wax faahfaahin uma sii baahno oo dhibaatooyinkooda waa mid iska joogto ah ayadoo saa haddana ay sii jirta yay haddana dadkii beryahantan waxay kula kaceen oo ay leeyihiin nin alla ninkii kenya ka taga ama xaggan kismaayo ka imaada ama muqdisho kasoo galo ay ku eedaana ay leeyihiin nimankan dawladda yaa xero la leedahay saa darteedna ay kolay u hanjabaan ay dad ay la baxaan ay ka dhigeen maxaa dhacay oo aad wax nooga sheegi kartaa marka laga tago inaad si guud uga hadasho dhibaatooyinkooda iyay la baxeen goormay la baxeen aniga muddadii hadda aan joogay hadda muddadan joogan baan ka warrami karaa saddex qof ay la baxeen meel ay la aadeen cid sheegi karta ma jirto maxaad saddexda qof magacyahood xageese lagala baxay mid waxaa lagala soo baxay magaalada saakow labana bu-aala lagala tegey laban baa magacooda xasuustaa wiil la yidhaahdo maxamuud aadan iyo yar kale oo la yidhaahdo axmed aadan hilowle sheekh nuur jaamac waxaa la isweydiin karaa al-shabaab muddo aada u dheer bay hadda gobolka jubbada dhexe gacanta ku hayaan inkastood carabka ku dhufatay dadka muqdisho kismaayo iyo kenya ka yimaado in ay u fiirsanayaan maxaa kaloo soo cusboonaaday oo aad is leedahay hadda dhibaatooyinkooda way ka mid yihiin oo inaad v o a la soo xiriirto kugu kale dhibaatooyin ayaga haysato oo dee saad ka warqabtaba oo baryahan dambe waxaa ku socday kor iyo hoosba duqeymaha kaga socday marka waxa dadka u fududeenaya waxay aaminsan yihiin dadka shacabka dhex deganba inay hawshaa fududeynaya bay aaminsan yihiin saasay dadka u kaceen maxaa xala ayaad is leedahay muddo dheer ayaa ay al-shabaab iyo reer jubbada dhexe wada joogeen marka xalku muxuu yahay aragtidaada xalku wuxuu yahay walaalow sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya gacanta lagu hayaa waxaan gobolkan ka ahayn ilaa iminkan dadka deegaanka deg waxay isweydiinayaan waxa gobolkan dheeraadka ku ah ee nimankan ay hoyga looga dhigay iyo dawladda soomaaliya iyo kuwa maamulba aysan markoona aysan arrintan uga hadlaynin ama usoo dhexgelaynin oo gobolka isu qabanaynin waxaan baaq u dirayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayra dalkan ayaa u dhaarteen madax meel ku horeyso la taabta ma jiro dadkaa dhibaatooyin fara badan bay ku nool yihiin waddo ma haystaan waddo ma jirto waxbarasho ma jirto habeen dhaarba dhibaato inbay ku hay oo joogtaa oo qori caaradiiba iyo dadka ayay ku nool yihiin waddanka dadka waxaada moodaa inay ka kiraysan yihiin hadday karada ay xoolaha ay nimankaa sheeganada bixin waayaanne waaba lasoo qaqabanaya dhammaantoodba marka waxaan dawladda ugu baaqayaa si ugu dhaqsiyaha badan inay dadka usoo gaarto oo gobolka loo xoray oo nimanka argixisada ah meesha looga saaray dhiiquutayaasha ah marka laga tago in dawladda federaalka iyo tan jubbalandba baaq aad u dirto dadka gobolka degan iyagu intee in la-eg bay door ku leeyihiin inay gacan ka geystaan isbeddel inuu ka dhaco gobolkaas dadka meeshaa degan walaalow dhibaato fara badan bay soo mareen waxay u heelan yihiin dawladnimaday u heelan yihiin dhibaatooyin baa haystaa sida ugu dhaqsiyaha badan in laga soo qabtaan rajaynaynaa oo loo imaado meeshaas dadkaana way soo dhaweynayaan maamul cusub iyo dawlad meesha imaata aad bay usoo dhaweynayaan wayna uheelana wayna u taagan yihin habeen dhaarba ugu dambeyntii sheekh nuur in aadan xeryaha qaxootiga deganayn oo aad jubbada dhexe ka timid maxaad noogu xaqiijin kartaa waxaa noogu a nagu xaqiijin karaa nin caanahoo gobolka la yaqaano oo dadka deegaanka degan xoolo dhaqatada ee kamida baa nahay kolley dadka codkayga dareemaya iyo nin kastoo magaca garanaya wuu aqoonsan karaa inaan deegaanka deganahay oo kasoo jeedno